labada dhinac ayaanu eegi doonaa odayaashooda waxaan ku hormaraynaa waxgaradka beesha habargidir waxaa u hadlay imaam cabdulaahi khaliif rooble oo qadka telefoonka goor dhoweyd iigu waramay islamarkaana heshiiskaasi faahfaahiyey
adaa heshiisku hal meel kama dhigan heshiiskan waxau socday muddo fara badan muddo fara badanaa guushu kiilay haday tahay gobolka iyo dee xamartaaba magriba gobolka banaadirtaaba labada beelood wax badanaa heshiiskan socday midda hadda aan joogno afgooyana dowlad goboleedka koonfur galbeeda goosha dhigay ma garata waxaan is leenahay heshiis wanaagsan oo ididiilala ah la gaaraya hadda waxaa noo muuqda bisayl labada qolob ay u bisil yihiin waxaa noo muuqda inay yani iyagu heshiiskoodu bilow wanaagsan ou yahay dowlad goboleedka koonfur galbeedna ilaahay oo waafajiyey labadii beeloodo aqligooda soo noqday ilaahay oo waafajiyey waxa wanaagga ah xujoojinaa la sameeyey hadday tahay dowlad goboleedka hadday tahay labada beelood hadday tahay maamulo kaba gobol ka jira gebigoodna waxaa looga hadlaayay dadka walaalaha oo meesha wada dega oo dhibaatada kala gaartay oo islaamnimada walaalaha ku ah oo darsinimada walaalaha ku ah oo dhalinyada walaalaha ku ah in arrintooda laga gaaro siis waafiya ma garatay
waa gartay marka beelahan iyaga inay walaalo yihiin ma aysan moogeen iyagoo og bay markasta isdagaalayeen ma la ogaaday dagaaladan beelaha ee shabeellaha hoose waxa asal ahaan ay ka bilowdeen oo salka ay ku hayaan adeerow arrintaas hadda waxaa weeye lama gaarin salaadaan la gaarin lama dukado oo haddii la heshiiyey miyaan la ogeyn waxa dadku ay isku qabteen mar haddii la gartay dhibaatada in la joojiyo mar haddii la gartay ciidanka in la kala qaado mar haddii xabad joojintii ay dhaqan gashay mar haddii nimankii xabadda isku ridaayay ay caddaa inay shalay iyo daraar iyo maanta ay shaahooda cadayaan qaarkood waxaa ku xiga duulal nabadeed oo la fidiyo maxaa keenay waxaan la yidhaa xisaabtan dhow yimaado taasna marka xilligeeday rabtaa in laga hadlo ma garata
waa heshiinaad leedihiin haddii la heshiiyey oo aan la ogeyn markii hore waxa laysku qabta soo dhibaato maahan waxa maalin kasta heshiisyada u miro dhalila yihiin waa meesha dhibku ka bilowda aan la ogeyn soo maa waad mahadsan tahay marka waxa ilaahay waxa markau heshiiska keeno wax walbaa qadar allay ku yimaadeen midaas aan qadarta u dayno wixii dhibaatadan ku dhacdana waxaa la yidhi maanrag waa mudaciifoodooda maanragaa looga hadli doonaa aqli islaam oo waafiha looga hadli doonaa aqli walaaltinimaha looga hadli doonaa gooshiibaa taala warkiyaa mucallaq oo furan heshiisia la gaaray xabajoojinaa la gaaray ciidamadii la kala sikiyaa la gaaray haddii ilaahay idmo in ciidamadaasuna ay noqdaan ciidamo maamul dadkaana dad walaala u noqdo beerihiisa ay qotaan beerahooda qotaan mugalbana anguurgiisa u galo wixii xaq oo maqana la xisaabtamo wixii aqliga u dhaafi waayeen haddii ilaahay idmo iyo shareecada islaamku lagu dhammeeyo ayaa aqligu yahay haddii ilaahay adnaan ku talinaynaa inay midho dhaleehan na sugaynaa haddii ilaahay idmo aadaan ugu rajaweynahay ma garatay adiga beesha aada matalayso heshiiska u saxiixday ma ballan qaadaysaa inaanay fidno iyo dagaalbeeleed mar kale bilaabi doonin boqolkiiba boqol boqolkiiba boqolay u tahay ku dhihi maayo olama bilaabi jirin ku dhihi maayo ayagaa bilaabi jiray taas hadda ku dhihi mayo inaan walaalowni in laga sheego keliya aana furan hadda inaan heshiinay oon walaalna hayaa furan in laga sheego in haddii ilaahay idmo aan dhamay doonno waxa u dambeeya aanna gaari doonno haddii ilaahay idmo wixii dhibkaan dhaliyey lagana daawoobaa u dambaysa dagaal sokeeya dushaada maxaa gaaray u dambaydaa layidhi ma garata
kaasi waxa uu ahaa imaam cabdulaahi khaliif rooble oo ka hadlayay heshiiskii gobolka shabeellaha hoose ee beelaha halkaasi ku dagaalamay haddaba suldaanka beesha biyamaal suldaan ibraahim suldaan cali suldaan xaaji cabdalla ayaa isna qadka telefoonka iigu waramay oo kulanka maanta afgooya ka bilaabmay ee beelaha lagu heshiisinayo aan dhankooda wax ka weydiiyey waxaan rabaa inaan ku sheego maanta waxaa furmay shir oo lagu heshiisiinayo labada beelood oo dagaalsanayd oo lagu wada hadli doono waxyaalihii dhacay iyo dhibaatadii jirta lagu heshiisiin doono ayaa furmay kadibna ilaahay waxaa ka rajaynayna inay guud iyo maaragteen iyo mustaqbal ay ku dhamaata rajaynayda
maanta waxyaabaha labada dhinac isla soo qaadeen maxaa ka mid a maanta furitaanaas ahaa furitaanku markuu ahaa gudoomiyaha degmada afgooya furay waxaa soo katimay madaxweynaha koonfur galbeeda soo katimay anigii iyo nin la yidhaahdo cabdul cilmi shaambilne annagaa ka wada hadalnay waxaa ka wada hadalnay in berito hadii la yidhaahdo labada beelood ayagu sarkaan wixii dhibaato dhacayna ay ka wada hadlaan kadibna wixii ilaahay asna waafajiyo heshiiseen inay ku dhamaataan ilaahay ka rajeeyna insha allahu tacaala mar hore laga wada hadlay madaxweynaha koonfur galbeeda ku dhawaaqay sidii markaas loogu dhawaaqayn wax xabad wax xabad ahoo jirin ma jirin ilaa iyo hadda xabad joojinta xabad joojin caadi ah waayo waa socotaa ilaahayna waa xoojin doonaa dagaalkana waa dhammaan doonaa biidni illahi alkariim insha allahu tacaala waa gartay marka adiga suldaankii ee biyamaal ayaa tahay dhankiina ma ballan qaadaysaan heshiiskan inaanan jebin doonin oo dagaalka aadan bilaabi doonin
horta wax wax ballan qaadi kara ilaahay waaye bini aadam oo dhan wax ma ballan qaadi karaan laakiin waxaan ku dadaalaynaa hadii la yidhaahdo in xabadda la joosi la joojiyey qoryaha loo dhigo liswalaashada ku dadaalina ilahay qorshaha ma ku jirtaa in si sax ah ee looga hadlo dulucda ama halka ay ka bilowdaan dagaalada beelaha mar kasta soo lalaabta horta dagaaladu sanad walba meel walbay ka bilaabtaan dagaalada oo hadda gobolka shabeellaha ka socdo labada beelood oo hadda isdagaalaysa ma ka bilaabanin waxaas ka bilaawday ciidamada militariga ee dowladda federaalka ay leeyihiin iska bilaawday ilaa haddana waxyaalaha ololaha ku jiro oo labada beelood isku diraayo waa ciidanka militarigan anagu aragnaa dadku haddiisan baashu siyaasad ahayn dadku way heshiin karaan waan isku imaan karaan wax culays oo ku jira ma jiraan wallaahi hadda waxaa jiro dowladda koonfur galbeedaa lasoo dhisay ayadaa loo baahan yahay in waxyaalihii caqabada oo jiro oo dowladda dhex xaggiisa ka jiro in ay fuliyaan ayagaa laga rabaa haddii oo maaragteen ayagu ay fulin waayaan dowladda dhexaa fulin doonto laakiin heshiisku waxaa isku fiican yahay dowladda koonfur galbeed inay fuliso waxyaalihii lagu heshiiyo heshiis dhowr jeeraa lawada heshiiyey mar waxaa la isugu yimid hotelka la yidhaahdo waxaa la isugu yimid magaciisa asaga hotel safaria la isugu yimid waxaa la isugu yimid city balasa la isugu yimid waa lagu heshiiyey hayaa xayaada la isugu yimid waa lagu heshiiyey an hotel ba dadku biniaadamku isaisigooda wax weyn maaha wixii lagu heshiiyey la fuliye fulinta ayaa ayaa dhiman in fulintaas lagu daran codseen